tabanaya waan idin salaamayaa waxaan doonaya dacdadii ka dhacday shalay shafad lowicado ee cashuurta lalahaa cashuur baa lo wax cashuur la beeriyey ama soo beertay ma jirto wax cashuur la dibiyey cashuurtu waa sideedii bay usocotaa cashuurtu waxa weeyaan qasab inay baxdo dalkuba wuxuu ku kala socda waa cashuur mishaarkeeda wuxuu ka imanaya waa cashuur dalka waxaa lagu dhisaya waa cashuur cashuur haddayna jirin dawladnimo ma jirto maaliyaduna waa wadnihii taasi iyada waa taa nina looga habran maayo cashuur in la bixiyo talabaaddaas arrintaas maxaan ku idhahaa cid baa abaabushay ciddaa abaabushay waa cid had iyo goolaale dadka been sheegayso dadka been ku guurtay beentay u sheegeen cashuur baa la biiriyey waa la waaya cashuurtii la biiriyey la sheegayey iyaga oo dan kale kale oo arrin kale u dheer tahay oo iyagu abaabulkii iyo dadka say u kicin lahaayeen into kuwa qastiilayaala waa maxaan ku idhahaaye run marka la sheego waa dambiyada waxa iskale qolada baabuurta waaweyn ee xamuulka sida iyo mukhalasiinta mukhalas baa maaragtay iyo baabuurley baa dadka burtay dadka la khalday waa dadkii reer lowi caddo dadkan shacabka ee martida ee baabuurta la socday iyagu cashuurtii way goosteen tigarkii way ku dhajiyeen dadka laakiin beenta loo sheegay waa dadkii muwaadiniinta reer lowi caddo oo la leeyahay customkii baa la xidhaya wax ka jiraa ma jirto custom xidhistiisaas custom la xidhayaayo ma jirto annagu custom ahaan kulkana qolada labaad baaba nahay dakli soo geli waliyullah ka yimaad maanaan ogolin inuu xidhmo dawladina ma xidhmayso dawladi meel ma baabiiso meel lama dhisto ya berberada la leeyahay berberaa loo xidhayaa berbera iyo saylac ya labadu dawladda way gudboon tahay dakliguna dawladunbu wada kaya maaliyadunbu wada kaa reelow iyo cadow muwaadiniina waxa ku leh reelow iyo cadow yaan laynigu guurin been yaan laynii sheegin nin qastiilihi inuuna maaragtay been inii sheegin nin maaragtay doonaya inuu cashuur baabisto inuu wax qarsado yuuna been inii sheegin waxaynu leeahay reelow iyo caddow anigu waxaan ku ogahay dad wanaagsan nabadgelyada ilaaliya waxaan sidii aan isku ogeyn eed ahaanayseen arrinta waxaa dhameeyeyba hadalkii guddoomiyaha gobolka waxaan taakiidin bal qodobadii uu ka hadlay qaar kamida waxa ugu muhiimsan waxa ugu muhiimsan arrintan daraa dhacday sheeko markiiba loo dhiibay dadka oo ahayd kastabka saylac baa la xidhaya kastabka saylac waa kastabka labaad ee dalka wax ka soo galaan intaas oo bilyan oo shili baa ka soo gasha dawladda muhiimad weyn baan u leeyahay in la dhiirigeliyo mooyaane siyaasadda qarankana kuma jirta in la xidho kastan intaasoo dakliga kasoo waxaase ku shaqaysta dad danale ayaa muddooyinkaasoo dhanba waxay ka dhigteen farsamo maalinta wax lagu adkeeya inay dadweynaha yidhaahdaan saylac baa loo jeedaa ama lowyaada loo jeedaa la xidhaya inaad iska jirtaan nin danlihii idinku guuro oo idin aabeeyo sidii dhacda daraa waxaan ogahay maanta in badan oo hawshaa ku jirtay oo isla waagu marku beryaba ogaatay xaqiiqada oo maanta ka shaleynaya oo boqol jeer waan la aqanqeya waxaan leeyahay dib yaan sayla iyo looyaadina cid xilaysaa ma jirto in la dhiirigeliya mooyaane waddankana muhiim bay u yihiin
sidoo kale waxaa isaguna shir jaraa-id ou saxaafadda u qabta ku sheegay sida ay ciidanka booliska uga go'an tahay xoojinta ammaanka bulshada iyo xafidaadda hantida qaranka taasoo uu sheegay in ay tahay mid waajib qaran ah oo dastuuri ah taliyaha qaybta booliska gobolka selel colonel maxamed faarax nuur ayaa waxa uu yidhi qolada saxaafadda waxaan leeyahay dadka ha udhexeeyaan waxa weeye dadweynehu hadday cawdaan maamulka meesha joogana waa inaad micnihi waxa weeye idinkoo toodii fulinaya ta kalena waa inaad barba dhigtaana wixii cadaaladaa ku socotaa bal horta idin odhanaa marka horeysa marka labaad khamiistii waxaa ka dhacay mudaharaad mudaharaadkaasi wuxuu ku saabsanaa waxa cabanayay nimanka dhigay waxa weeye nimanka bagaashka wada shan gaari baa isoo taagay lowya caddo ee taasoo ay ka cabanayaan markii ay dowladda wasaaradda maaliyaddu iyada oo qolada gaadiidka waaweyni ay ku dabaqayso lixdaa kun aanay ujeedine ay u jeedaan in wasaaradda maaliyaddu ay dhibtay oo amba baadhis ha noqoto shiraac laga qaado amba halkan kastamka eh cadho ka kacday odhanaysa markuu isa soo taaga ha la eego waxa saaran iyay u qaateen culays ay wasaaradda maaliyaddu kusoo kordhisay halkaa waxaa ka dhacay lixdii kun iyo gaadiidkii waaweynaa oo ujeeddo kala la oo leh annagu waxba bedejinno micnii wasaaradda maaliyaddu waxay leedahay waxaan tuhumka qabnaa na loo soo sheegay zaylac iyo inta udhaxaysa ay low yacdo in wax lagu dejiyo waxa maamadii cusbaa runtii tuhunkii galay ciidan buu ku daray anna ciidan baan ku daray si gaadiidka loo soo kaxeeyo shiraacana laga yar qaado kastabka u yimaado uma aka anu halkaa dhibaato anaa udhexeeya labadooda nimanka gaadiidka ganacsiga iyo maaliyadda gaadiidkii lixdii kuna lagu kordhiyey waxay tireen gaadiidkii waaweynaa intay sugeen qoladii ay soo baxaysee la odhan jiray qarayngooga iyay u sheegeen oy joojiyeen waxayna yidhaahdeen lixdan kun ma ogolin laakiin se gaadiidka waxa u qarsoon waana la dhibay waxba ma dejinno hawshaa iyada ah kadibna waxaa dhacday waxaanu xallinay inaanu nidhaahno albaabkaasi wuu naga xidhmay kadibna lacagtii way iska bixiyeen qoladii qarayngooga waxaa soo haray gaadiidkii waaweynaa way ku adkaysteen inayna kasoo dhaqaaqin meesha iyagoo muujinayo leh baadhista lala baadhayo amba dadkana la raacinayo booliiskana la raacinayo taasi waxaanu aragnaa inna lagu taxadiyay waxa weeye waxaan sheegayaa in mudaharaadkii ay soo raaceen markii iyagu ay keeneen ay soo kaxaysteen gaadiidkii waaweynaa saxaafaddii ay soo kaxaysteen waxa soo dhex galay meeshu waa xad waxay leedahay etoobiya dadka yimaada soomaaliya dadka yimaada dadkuu badan yahay dad sii baxaya dad soo gelaya halkiibaa qoladii gaadidka waaweyneed ay ay dadkii ay wacyigeliso dabcda in la dhigo sidaasuu ku yimid arrintaana waxa keenay hadalka ay yidhaahdeen iyo wixii o dhan baa iskaashaday waxay noqotay in taa la sameeyo aad waxaan uga xumahay hawshii oo lagu jiro markaanu saa u gebagabaynay qoladii cabadaysay ee gaadiidka waaweyn sidatay wasaaradda maaliyaddu waxay ka cabanaysay dhexdaa lagu dejiyaa waxaan caddaynayaa inaan hayo isla shalay hawshaasi ay socotay inaan ku qabtay anoo talihii qaybtiya alaabtii la dejiyey waanan tusi doona alaabta la dejiyey marka waxaa sax noqday anoo dhexdhexaadinaya wasaaraddii maaliyaddu inay sax noqotay oon ininka gacanta ku hayo alaabtii ay dejiyeen qolada bagaashiye iyagaana bilaabay waxaan digniin u dirayaa hawsha iyadaa iyagaa ka mas-uul ahaa iyagii waanu ku haynaa in aflagaadada iyo brobagandada la joojiyo maamulhiiyo wasaaraddii maaliyaddana warkay hayeen sax buu noqday anigaana gacanta ku haya markaa ma noqonayso meesha dowladdaa ka jirta ka yeeli mayno cid doonaysa inay wax cunto lana cuni maayo waxna la duudsii maayo waxa weeye garaadada aanu sidna hawsha aanu sidna waxa weeye waxaan ku ilaalinaa hantida qaranka mana soconayso in si dadban loo yidhaahdo amba dadweynaha loo kiciyo dadweynaha looyacadana waxaan sheegaya waxaa dawladdu ay nisaartay wax mushkilada maaha waa dalkeenii waa dadkeenii waa qarankeenii nin wax doonaya amba wax lunsanaya yuunu bad idin gelin oo problem idin gelin mar labaad baan digni siinaya ninka ku xadgudbaa maxkamadda waxaan loo saaray waana la ilaalinaya waana la ilaalin doonaa albaabka waa laga furaya ciidan baana soo raacaya awal ciidanka waa baan ka ilaalin jirno iyagaana diljegsin marka waxa weye tii way way way hadhay ciidan baa soo raacaya ciidan la-aan ma soconayaan kasamkaa la keenaya ciddii taa ku gaftana talaabada ka qaadaya